oo la ruux oo ka kala yimid xaafadaha magaalada beledwanaaga xarunta gobolka hiiraan ayaa salaada ciidda ku oogay ama ku tukaday barxadda iskuulka xaawataako salaada kadib dhallinyaro iyo waalidiin caruurtooda wadata ayaa buux dhaafiyey goobaha dalxiiska magaalada beledwanaah si ay ugu dabaaldegaan maalinta koowaad ee ciidul adxa qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledwana oo la hadlay redio beelul ayaa dadka soomaaliyeed ugu hambaliyey munaasabadda ciidda iyagoo sidoo kale ku baaqay in la garab istaago dadka danyarta si ay uga qayb qaataan farxadda ciidda
marka koowaad waxaa leeyahay ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan kulla caam o antum bikeyr sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo gaara maantaoo kale waxaa waaye maalin farxadeed maalmaha muslimiinta maalmaha ay ku leeyihiin ay ka mid tahay runtii waxaan dhihi lahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer beledweyne in la caawiyo dadka masaakiinta sida dadka ku nool kaamka dadka cuuryaanada waxaa leeyahay inay iscaawisaan oo la caawiyo dadkaas masaakiinta ah qof intii intii wax awoodo ilaahay maalka ku sadaqaystay waxaa ugu baaqayaa inay dadkaas masaakiinta caawiyaan maalmaha farxadda dartood maanta waxay noo tahay maalintii koowaad ee magaalada beledweyne joogna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan farxad iyo barwaaqo iyo bashbash noogu dhammaanto insha allah bismillahi rahmaan raxiim magacayga waa sacadiyo shariif waxaan salaamaha ciid mubaarag ummadda soomaaliyeed asalaamaha meel bay joogaan maanta maasha allah si wanaagsan aa loogu ciiday magaalada ciid wanaagsan waxaan u hambalyaynayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan ciidda barakaysan ee dulxija waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caamil waantum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ciiddan waa ciid weyn waa ciiddii weyneed maalinta carafo ummadda islaamka waa maalintii la iscaawinayay dadka masaakiinta iyo dhammaan ummadda waa inay iscaawiyaan oo udxiyada iyo dadka masaakiinta aada looga farxiyo inkastoo inta badan bulshada ku nool magaalada beledwana ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidul adxa ayaa haddana waxaa jira qoysas aan awoodin inay ka qayb qaataan farxadda ciidda kuwaasoo intooda badan ku nool xiliyaha barakacayaasha